ciid wanaagsan ayaanu leenahay dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad joogtaan haddana waxaad kusoo dhawataan barnaamij gaar ah oo inoo soo diyaariyey ibraahim xasan daandurey wuxuuna uga hadlayaa fankii hore iyo fanka cusub ee soomaalida
way egtahan ciyaaro away egtahan ciyaaro kuwada ciidna caafimaadsan kuwada ciidna caafimaadsan
isluugaanta soomaalida ayaa lagu tiriyaa mid fac weyn inkastoo aan wax badan laga qorin taariikhda dhabta ee fanka soomaaliyeed ayaa haddana waxaa jira diiwaan taariikheed oo qoran oo hay-adihii soomaaliya ee fanka suugaanta iyo dhaqanka ka shaqayn jiray ay soo ururiyeen waxaase intaas oo dhan ka badan mar haddii dadka soomaalidu ay yihiin afmaal hadalna wax isugu gudbiyaan taariikhda fanka ee suugaanyahanada abwaaninta iyo fanaaninta intooda weli nool ay xasuustaan haddaba haddii aynu si kooban dib ugu eegno fankii hore ee soomaaliya waxaa jiray ilo iyo waxyaabo fankaasi sal u ahaa oo lagu cabiri jiray sida beeraha xeebaha iyo kalluumaysiga iyo dhulka miyiga ee xoolodhaqatada barnaamijkan lagu talagalay ciidda iyo in aanu si kooban ugu eegno fanka ayaa waxaa noogu martiya abwaaninta axmed salebaan bide siciid maxamed xarawe iyo fanaaniin kale abwaanka axmed saleebaan bide waxa uu ka mid yahay abwaaniinta fanka soomaaliyeed waxa uu hore u sameeyey riwaayado badan sida xishood iyo jacayl iyo heeso waana jilaa waxaana waraysigan kula yeeshay magaalada hargeysa waryaheena v o a barqad maxamuud kaariye axmed saleebaan bide marka laga hadlayo fanka soomaalidu dee fanka soomaalidu weligiiba wuu jiray taariikh fogoo aynaan ka sheekayn karin weeye anigu sidaad sheeke ku haysto kun iyo afar boqol iyo afar iyo tobankii waddankeenna waxaa iman jiray jinaha jermanka waxa ugu badnaa masaarida waxaa iman jiray dad badan oo yurubiyaanka iyo carabtaba leh waa fourtiin fourtiinkii marka afaf badan oo ka mid ah ayaa afkeenna ku soo duulduulo oo laga qabsaday midhmidh qarniyadaasaa la heesayay dee loo yeelo loo yeelo yeelo nayraanina weyn ma harabsado heesaha nimanka yararku sida sidii awrtii qur u dhaban jirtay ay qodhom qodhom qodhomtahayaan sida etoobiyaanka isu lulayaan may ahayn sarajoog baa lagu qaadi jiro hir waa la odhan jiray markii dambaa dhaanto loo rogay batarkuna gooni buu ahaa haddii eebidinkeed layahay hirimahe hana haybsan gooni bay ahayd saylicdani taariikh dheer bay ahayd marka fanka soomaalidu waktigu soo baxay taariikh go-aana oo mucayana anigu kuma sheegi karo waxaan se ogahay ilaa dee intii dalkaiyo dadku jireenba fankiiyo suugaantu way jireen waay xilligaa markuu fanku soo baxay soomaalidii noolayd sidey u arkaysa fanka waxay u arki jireen farax aqoon u korodha iyo farax ay bogtaan iyo qiiro wax iska celinah haddii eebedinkeed leeyahay iyo hidde iyo dhaqan guur iyo jacayl ku saabsan kaasoo ah taranta aadmiga intaaba iyo isii dheera adaba way xataa dawada ayay ka hadli jireen dhirta wixii dawad ah dhirta wixii anfaaci ah xoolaha galashaadkooda maalka gamaanka waxaasoo dhan bay ka hadli jireen dadka qaar baa u arkayay fanku waktigaa inuu ceeb ahaabaa la yidhaahdaa arrintaas ma jirto maya markaasuu sharaf iyo magac ahaa oo hobel baa laodhan jiray ama qalanbaawi ninka reeraha ka heesa ya oo habeenkii ciyaargud baa la ciyaari jiray waxay yidhahdaan wakhtiyadaas oo kale dadku hablahoo kale markay fanka soo galaan ama haysaso guduuda carwo oo kale magaceeda shams abukar waadiga sheegayo guduuday la baxday magool oo kale maandeeq oo kale waxaa laleeyahay soomaalidu ina inaanay heestaa ceeb bay ahayd marka aragtidaasi maana kamid ahayn aragtiyii soomaalidu arkaysa markaa maya ma magaalada bise miyiga miyiga dhaqankii aasaaskii ku bilaabmay ayaa iminka ka socda inan waliba way heestaa habeenkii cawayska ciyaargudka cawayska inan waliba wuu heesaa dadku wuxuu u sameeyey heesaa hablaha qaar baa ka abwaansan oo ka murti badan ragga markaynu kasoo gudubna xilliyadaa hore xilliyadii dhexe fanka maxaa ku kordhay magaaligaa soo baxay oo balwadaa soo baxday dee dee cabdisaylici ninkii la odhan jiray iyo raggii laba aynay ahaa xaajigii een, haddii quruxdaada layga qarsho qadisaban way qac baan odhan markaa fadhigaa lagu heesi jiray markaa fadhigaasi een, waxaa la odhan jiray raas baraas markii dambe ayaa loo rogay oo raas baraaski waxa weye ragguna meel buu fadhiisan jiray dumarkuna meel buu fadhiisan jiray wakhtiyadaas dee heesuhu soo baxeen sidaa midhaha aan kuu sheegayo oo kale ee, ayaa lagu heesi jiray qur-aankuma sheeg wixii qurux leh qadray qurux soo baxdaa tahay qanigay qurux soo baxdaa tahay ayay odhan jireen marka wixii kusoo kordha sheegi karta wakhtigaas wakhtigaa waxaa ku soo kordhay dee tii horena hirwo iyo dhaantay ahay ee iyahana haysan tan dambana waxay noqotay balwo oo anigan kule balwoy hoy balwoy waxay maleeyey baabuur balwoy balwoy yahay balwoy waxaa ibale mooyaane balwoy balwoy yahay balwoy waxaa ibale mooyaane
dabeedna kabacad baa timi dabeedna qaraami baa yimi Ee, inan yahay qaraamaan hoo qaraxday laabtii maxaan kula qadayaa dabka aqiiqayaan ahay ayay ku gebi jireenoo inan yahay qaraamaan hoo qaraxday laabtii maxaan kula qadayaa dabka qiiqayaan ahay nimankaana qaraami baa la odhan jiray iyagiiyo kabacduna isku wakti bay ahay dabeedna waxaa ka dambeeyey heeladii magaalada markaa waxaabay gashayba dee riwaayad bay gashay labaatankii sanee lasoo dhaafay Ah.
fanka soomaalidu horukac iyo dib u dhac iyo maa ku yimi labaatankii sannadood ee u dambeeyey labaatankaas sannadood fanbadii horeba ma socon dee riwaayadaha la samayn jiray riwaayadaha dadku waxbuu ka faa'iidi jiray labaatankaas sannadood ee iminka aynu joogno wax u kordhay anigu garan maayo wax ka dhacay mooyaane dee wixii la qaban jiray ee dadka horumarkiisa ahaa oo dhan baan jirin iminka dee weli- riwaayad labada ah haddaanu dhigno dee waaba la dhigi karaa laakiin meel lagu dhigaaban jirinba
heesahan la casriyeeyey iyo dhalinyarta faca iminka joogaa masalada fanka waxbay kusoo kordhiyeen wallaahi eh, waxaa laga yaabaa dee dad muxibadoodii qaba weeyo dhallinyaraha inay eh, maaragtay sida hindida boqol boqol ku heesaan waa wax dhici kara dee kuna matelaan sida filmaantan hindiga marka la furmo boqolka hablood ku soo yaacayaan ya iyo labada inay matelaya ama eh, inay eh, waa dee kolley noloshoodii iyo wakhtigoodii iyay la siman yihiin waxse u baahan yihiin dadku inuu kala socdaada laakiin yararku way ku faraxsan yihiinoo dee waa waktigooda ma ogtahay waxay qabtaanna ma hayaan weliba waxaa lagaga meermeerayaa iminka tahriibta Eh, hawsha xune tahriibta ah ayaa kolley dee lagaga meermeerayaa ma ogtahay dhallinyaradu way bateen ilaa intii laga soo noqday qaxuntiyaashii way bateen wax kay qabtaanna ma jiraan fanka way wada jecel yihiinba annaga waxaanu u qabnay inay jiri doonto wakti inanta soo qorato warqad ay wasaaradda u soo qorato ama shirkad ee fanaanada gooniya u soo qorato ay jiraan waxaan ahay qof heesi kara jili kara sida adduunyada ay abliken soo qorato imtixaan laga qaado waxna la tuso waxna la baro shaqadana loo qaato ayaa dhici karta laakiin iminka dee kunbaa sheeganaya yar
ذكري معايو ذكري معايو لعينك الشوق لعينك الشوق لفيت جنبي والذي وهاي وهاي
fanka ayaa heerar kala duwan soo maray tan iyo markii uu bilowday waxaana u suurto gashay intii yareed ee bilowday in aysan ka harin iyagoo si fiican boorka uga jafay abwaan siciid maxamed xarowo waxa uu ka mid yahay ragga fanka kaalinta wax ku oolkaa ka soo qaatay wuxuuna ka warramayaa waxaa ku jeeda ama ku dhaliyay fanka dhallinyaronimadiisii iyo halkii uu jooga markaasi saaxiibow horta aniga waxaa igu dhaliyey horta fanaanin iga horreysay baan maqlay heesahoodii iyo masaajuladoodii fanaanintaas waktigaas ahaa sadariyo kontonkii ilaa alkuriya sideed iyo kontonkii bilowgiisu aniga meelahaasu ahaa dadkii heesiseen markaas waxaan ka xasuustaa cabdullaahi barshe iyo maxamed axmed iyo dad caynkaasa intaas uu heesaysa iyo in kaloo camalkii hees heesaysa iyo waxaas baa jiray ee dhalinyaro la yidhaaha sheegsheegin ayaguna waa jireen yacni fan saas kabar u leh oo talyaaniga u joogay ma jirin waxa gabdhuhu ma gabdho badan ma jirin daraysh iyo wax saas aa jiray looma ogolayn fanaaniinta gabdhaha looma ogolayn heesaha iyo waxaas iyo oo waxaa loo yiqiinay dadka kan maaragtay aan wanaagsanayn baa loo yiqiinay qofkii fanba lagu arko xataa ragga waxaa loo yiqiinay qabrigacab iyo wax aynkaasa iyo kolley annaga rabitaan baa noo geeyey waa iska wadnay waa iska wadnay xoolaha wuu soo koray goomihii baa waxay noqdeen shaad iyo muqdisho iyo shaad iyo hargeyso iyo walaalo hargeyso iyo marka dhalinyaradii riwaayadaha intaan qaadno oo annagoo dhalinyaro ahan meel inta geyna waxaan dhihi jirnay bashar markasta shibta annaguna waa idin hees heesaynaa lacagna codii rabta ha qaadato jeedaan ha qaato xag marka bal iiga sheekay wakhtigaasi artisticood raadiyo muqdishow iyo raadiyo hargeysa iyo walaalo hargeysa iyo sidaas isugu xorreedeen yawo meesha halgan baa lagu jiray dadku xorriyadon bay iska ahaayeen leegadii baa la ahaa xisbiye kalaa la kala ahaa meesha leegada iyo waxbaa haddii ad ku leeyahay waa laga heeseesi jiray waa meelahan annagu waxaan kusoo kobxanay bay kamid ahay dad dadka halgamaanba waa iska halgami jiray waa la heesi jiray sidaas bahalka waa soo koray baan kuyihi waa soo koray dhaqdhaqaaqii iyo gobonimo doonkii baa soo koray gabdho badan baa soo galay dhalinyaro badan baa soo gashay marka siduu xoog u lahaayo fankii uu u fiicnaa oo heesihii gobonimo doonkii iyo laqaadi heesihii calaraarkii iyo laqaadi jiray heesiyahay maandeed iyo magaceynkii waxaase la qaadi jiray gacaankii baan soo gaarnay gacaankii wuxuu noqday asaga dhanba fan iska socduu noqday meel walba fanaaneyn baa laga sameeyey xooga dalka iyo raadiyo hargeysa iyo siyaasakii oo la furay baa laskii keenay heegan baa aasaasatay ifti baa aasaasatay laskuu leeyahay waxa aas aas yacni xusuus baa aas aasantay onkad baa aas aasatay xuseen baa aas aasantay eefanku sidaas uu kusoo koray sidaas uu ahaa waa gartay waxaa marka jiri jiray dhalinyaro cusub oo idinku soo biiri jirtay barnaamijkii heesaha hirgale maxaa iiga sheegi karaysaa dhalinyaradaas gabiniyo badan baa kusoo baxday barnaamijka heesaha hirgalay oo waxaa kamid ahaa xasan aadan baa kamid ahaa cabdi xasan digaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa cabdiqaadir xasan baa ku jeeda kulligood macaan haye
ka waran dhalinyarada hadda soo baxday oo fanaaniinta ah oo faraha badan leh see u aragtaa fankooda
dhalinyarada hade dhalinyaro kale u tegayaan hadda meel hadda golaha oo maaragtay hadda aan anigu aan ogahay oo laisugu imtixaan looga qaadaa ma jiro laakiin dhalinyarada dhalinyaro kale u tegayaan kuwa hadda qoladahan banaanka joogta oo hadda halka organ iska haysata iyo iyaga say waa isku dhex jiraan dad fiican baa ku jira qaar madi codkooda lagu lamaaninayo organkaa ku jira marka sheekadaas waa sheeko kale waayo
magaaladu cayn ay bacay weeyo la wada aragtida aa ciyaalkiyo magaaladu cayn ay bacay weeyo la wada aragtida aa ciyaalkiyo caruuriyo ciruur caruuriyo ciruur ida ida ida ida ida ida ida ida ida ida ida ciyaaro ciyaaro
khadija fooday waxay ka mid tahay fanaaniinta codkeeda la jecel yahay waxayna ka mid ahayd fanaaniinta wabalada waaberi ee ku soo baxay barnaamijkii heesaha hirgalay waxayna nagala qaybgelaysaa barnaamijkan ciidda ciid mubaarak khadija fooday yaa salaamaysaa ciidda waxaan farxadda leh waxaan salaamayaa horta muslimka meel kastoo ay joogaan waxaa kaloon salaamayaa asxaabtayda oo dhan iyo fanaaniinta ku kala firirsan adduunka oboladii waa beri waa gartay xilligii fankaaga maxaa iigi sheegi karaysaa waxaan kaaga sheegi karaa berigaas waxay ahayd fanaaniinta annaga waxaan ahayn waxaa lagu soo geli jiray imtixaan qofka in lasoo imtixaamo oo inuu heesi karo iyo inuu codkiisa wanaagsan yahay barnaamijkii heesaha hirgalay aan ku soo baxay heesaha hirgalayna waxay ahayd marka hore horta imtixaan baa laga qaadaa qofka markii codkiisa la ogaaday inuu teembada raaci karo inuu yacni qof heesi kara yahay sidaasaa lagu qaadan jiray berigaas adiga laftaada ah, haddaan dureeyo waad la socotaa waxaad ka mid ahayd guddigii sare ee barnaamijkaas heesaha hirgalay imtixaanka looga qaadi jiray dadkii ku jiray aad ka mid ahayd adigaba waa gartay hadda ee fan ayaa jira oo dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ay wadaan see u aragtaa fankaasi dhallinyarada maxaase kula tali lahayd Horta, fankaas dhallinyarada waxaan u arkaa horta inay fan soo baxo waa loo baahan yahay kolba jiilaa soo baxa maogtahay marba jiil jiilba jiil baa ka horreeyey laakiin inay raacaan yacni qaabkii fanka oo oo- oo ahaan jiray hadda inkastoo la kala daadsan yahay haddana way dadaalayaan bal waa in- in la garab galo oo lasoo saaro way fiican tahay waxaan kula talin lahaa inay yacni dadaalaan waaba da- inta inay dadaalaan oo iyo barnaamijyadii siday u dhigi lahaayeen oo qalab badan ay ku heli lahaayeen sideennii oo kale way fiicnaan lahayd laakiinse waktigan hadda ee lama heli karo kolleyba khadija fooday heese badan ayaad qaadaa oo dadku jecel yihiin heestee ayaad isleedahay ciidda waa habboonaan lahayd in dhegeystayaasha ay dhagaha ku cugtaan
wallahi waa runta heesay way badan yihiin laakiin waxna waa heese kaban waxna waa heese muusiga waxna anaa kabanka ku garaacday barkin ka waran yaa barkin haa baroormiyaa wax ii qaban waa heeskii aan ka bilaabay waa la- waa la saari karaa hurdo kama bogto barkin baan ku tiirsaa badda iyo calooshe beertaan u seexdaa barbarada ma qabanayo waka haba baran lahaaya ha u bixin lahaaya imikoon bestay ah baroon miyaa baroormiyaa wax ii qaban jacayl xanuun badan waay jaceyl xanuun badan waa jaceyl dhaba buu ahaa waxaana sameeyey allaha u naxariista maxamed cali kaariye
Thank you.
geli jiray waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii fanaaniinta ee kooxda durdur wuxuuna ka warramayaa sida uu u arko fanka maanta hal abuuro doora shacabka soomaaliyeed kuwa hadda soo koraya ee soo shacab baxay ee hadda soo dhow iyagana masraxa kusoo wajahan waxaan u sheegayaa inay ku dadaalaan inta aliifta soomaaliyeed laga dhowro waxyaabaha qaladka ku jira marka sidaa leeyahay turxan bixin ama isasixin waxay ku imaan kartaa fanaaniintii hore annaga naga waaweyneed waanu joognay daandure aadba si aad ogtahay markuu qofka mualifka ama sangu markuu riwaayad sameeyo riwaayadda inta lo- si wanaagsan loo habeeyo loo qurux badnaysiiyo ayaa heesta lasoo saaraa laakiin hadda ta'liiftan cusub ee dhalinyarada jiilka cusub ee wax samaynaysa aad baan u daabacsan way fiican yihiin laakiin hees baan hadda kuu samayn haddaad qaadaysaa daandure taa iyada ah aad bay u culus tahay waa ku arkay aabaayo soo fiiri iyo dee suugaanta suugaan jaban afkeena ha laga daaya suugaan qaali baanu leenahay aad iyo aad u sarraysa suugaanta yaa mid jaban laga dhigin taa iyadana waxaan talaaan usoo jeedinaa hal abuurada cusub ee hadda doonaya masax inay kusoo biiraan ta'liifteenna waa inay wax qurux badan noqotaa allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheyna siiyey isaga kuabaane ilaaheyna siiyey isaga kuabaane
si aan horeba idinkugu ballan qaaday barnaamijka waxaa igu martiya fanaaniin dhowra aan ku horeeyo xamda cabdi kinaal xamdi queen ciid wanaagsan xamdi queen ciid mubaarig ciid mubaarig walaal ibrahim daadurey waa ku salaamay dhammaan asxaabta waxaan leenahay fanaaniinta iyaguna ciid mubaarak marka yaad salaamaysaa walaal horta kowadaan ku salaamaya ciid mubaarig baan ku leeyahay ibrahim daadurey bahda v o a dhammaantood aad baan u salaamaya ciid mubaarig waxaan salaamaya shacbweynaha soomaaliyeed meel kastay joogto fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarig waxaan si gaara u salaamaya fanaaniinta xiddigaha geeska oon leeyahay ciid mubaarig oo u horeeya guddoomiyaha xasan dhuxul laabsaalax heese badan ayaad qaadaa qalbi daadka caashaqa dacallada ka soo galay ayaan waayey dabar iyo hee
darbi laba xejo adag
oo caashaqa waxaan ogeyn iyada oo subag la mariyo oo maracad loo dhigay ma wuxuu gaaray dabar iyo derbi
daadirayo haayo marka la xejin waayo caashaqi uu kaa badbato yacni di ayaan waaye dabar iyo derbi lagu xejo adag yacni wuu iga awood batay baan leeyahay ah wa waa ku jiitay aada iyo aada haye heestaasi xoogaa eh, annagoo dhegeystayaasha ee maqashiin doonaa eh, bayd maiga maqashiin kartaa okay daandiray waan ku maqashin karaa Hay- Dadka caashaqu dacalada ka soo galay qofkan daacad ku jecel ee ku jecel dadka adiga ka raba ayaan ayaan ayaan ayaan waay dabariyo dabariyo darbi lagu xejo agaa
inkastuu dareenkiiu kuba qayb kaafaqay inkastoon isirbi inan dada wadagaa albidaadka caashaqu dacalada ka soo galay qofkan daacad ku jecel ee ku jecel dadka adiga ka raba ayaan ayaan ayaan ayan waayo dabariyo dabariyo darbi lagu cesho adaa
ka rog oo laba saar waxaan haatan u gudbayaa fanaanada deeqa bilan oo ku nool minnesota mubaarak deeqa haa ciid wanaagsan daandurey waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ciidan ciideeda bashbashi barwaaqan u rajeynaya khaasatan waxaan gooni u salaamaya taageerayaasheeda aada ku jecelahay bahda v o a-ga siiba adiga Waa ku- badda daandure waa ku salaanay annagana ma jiraan wax heeso cusub aad soo saartay sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka oo aan ciidda uga qayb galayno ha heeso badanaa soo saara laakiin heesta idin dooraayo waxay tahay heesta la yidhaha jacaylkeena aan aad u jeclaha jacaylkeenna bal xoogaa ma noo qaadi kartaa hal hal beyt wiil garadle baa tahay daryaqaan karti laho sama lagu gardaadsho geesinimole baa tahay gola jogtigaada iyo gacantaada furaan iyo gaga abin sheekada gurigeena oo iyo xamaraynu dayne gebliya shiriiftayla tumo gelbiskii arooskeenna iyo geena hoyo haye xamaraynu dayne gebliya iyo shiribka ila tumo ereyadayaa iskale abwan carlos
dalmaryer waxa uu ka mid yahay fanaaniinta minnesota waxaana weliba uu ciidda noo hayaa hees cusub soo dhowow ee dalmaryere edward
ciid wanaagsan daadurey aad baan ku salaamayaa ciid wanaagsan haye ee yaad salaamaysaa ciidan aan ku jiro aad dhammaan ummadaha islaamka ay u ciidayaan dhammaan ummadda islaamka ah dhammaan ummadda soomaaliyeed dhammaan inta diinta islaamka aan wada wadaagno waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr waxaan gooni u salaamayaa waalidkay walaaladay ilmahayga waxaan si gooni u salaamayaa dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed meel walbay joogaan abwaaniinta soomaaliyeed muusishanada inta fanka ku abtirsata waxaan si gooni u salaamayaa daadurey adiga oo wareysanay wararkay alaha v o e da cabdiraxmaan yabrow caashacuud iyo dhammaan ummaddan aan wada salaamayaa oo u shaqeysa v o a waxaan kaloo salaamayaa asxaabtayda saaxiibadayda khaaska ah fanaaniintayda oon reer minneapolis la joogno odan cabdiraxmaan odaygeeda iskalaaji aalson waa gartay heese badan ayaa qaadaa dalmar marka heesteed noo soo qaban lahayd aan ku wada ciidinaya annaga iyo dhegeystayaasha waxaan kusoo qabanayaa eh, hees la yidhaahdo dholdhoole caashaqa dhunkashana iyo deeqsi yah yah dholdhoole caashaqa dhunkashana iyo deeqsi waxaan u malaynayaa waa caashaq dhaba oo maxaan ku idhaahdaa isla da-aya aad iyo aad aad iyo aad heestaa waxaa sameeyey een, eh, maxamed welcome oo jooga boosaaso
intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkaan ugu talagalay ciidda aan uga hadlaynay fanka soomaalida ee maanta iyo fankii hore intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo